bsm illaahi الرxmaan الرaxiim alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wsala allah wslm cla nabiyina mxamedi wcla aalihi وasxaabihi ajmaciin qaala alimaamu abu cabdillaahi mxamed bn ismaaciil albukhariy raximah اllahu tacaala kitaabu mawaaqiiti الsalaa salaadii waqtiyaalkeedii ayuu u kitaab yahay meeshaan baabu mawaaqiiti salaati wa fadlihaa ama baabu mawaaqiitu salaati wa fadluhaa salaadii mawaaqiideeda iyo fadligeeda caddayntiisii weeyaan maxalkan iyo mabaaxiftan uu soo wado wa qowlihi wa macnaa qowlihi ina asalaata kanat cala almu'miniina kitaaban mawquuta ina asalaata salaadu kaanad waxay ahaatay hiya iyadu cala almu'miniina mu'miniinta korkooda kitaaban shay la qoray ayay ahaatay salaadu kitaabada qur-aanka ama qur-aanka dhexdiisa waxay ku soo aroortaa ama bimacnaa shay la farad yeelay in laga wado farad sharci ah ama in kitaaba qadariya laga wado kitaaba sharciya iyo kitaaba qadariya ayay u qaybsantaa kitaabada sharciga tanaa ka midaba hadda ina salaata kaanat cala almu'miniina kitaaban ay fardan salaada muminiinta korkoodu waxay ahaatay farad ayb wayna ku badan tahay qur-aanka iyadoo marka sidaa ku timid yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaam iyo kitaab allaahi calaykum iyo waxyaaba meelo fara badanee sidaasoo kale ugaga soo aroortay iyadoo kitaaba qadariya ana waa soo aroortay oo kataba allaahu la aqlibanna ana wa rusuli oo kalwa qowlihi wa macnaa qowlihi ina asalaata salaadii kaanad waxay ahaatay hiya iyadu kitaaban bay ahaatay wax la qoray shay la qoray oo la farad yeelay cala almu'miniina mu'miniinta korkooda lagu farad yeelay dushooda ayay salaadu ahaatay mawquutan muwaqatan la waqtiyeeyey faradkaas oo mawquutan ay muwaqatan la waqtiyeeyey marka rubaacigii buu wax ku fasiray ulaai buu fasiray rubaaci buu ku fasiray mawquut waa mafcuul mafcuulna waxaa weeyaan ismiga mafcuul ee ficilka ulaaiga abaa lagu keenaa calaa zinati mafcuul muwaqat marka uu yidhina waxaa weyaan wuxuu ka keena waqata yuwaqitu fahuwa muwaqitun wa shayun muwaqatun wax la waqtiyeeyey rubaacigii marka waxaa weyaan ayuu tafsiir ka dhigtay ulaai buu tafsiir uga dhigay ayb waa bannaantahay marka waqatahu calayhim waqatahu ilaahay wuu ku waqtiyeeyey calayhim iyaga korkoodu ku waqtiyeeyey oo salaada mid ay markay doonaan ay iska tukadaan maahane waa mid waqti lahoo ilaahay subxaanahu watacaala uu waqti korkooda ugu waqtiyeeyey yb qaala xadaana cabdulaahi bnu maslama wahuwa alqacnabiyu qaala qara'tu calaa maalikin imaam maalik korkiisaan ku akhriyey buu yidhi sida badan imaam maalik waa lagu akhrin jiray axaadiidta qiraa'a cala shaykh ayaa looga qaadan jiray ayb mararka qaarna marka ahbaranaa waa layska dhihi karaa iyadoo sidaa wax looga qaatay mararka qaarna hadda sidan oo kaleo sariix qiraa'ada ku ahna waa la yeeli karaa qaala qara'tu clى malikin can ibni shihaabin ana cumara bna cabdilcasiis ahara asalaata salaaddii buu dib u dhigay yowman maalin salaadaasna uu dib u dhigay xoogaa salaadda casir bay ahayd fadakhala calayhi curwat bnu zubayr ayaa u soo galay taabicigaas faahbarahu waxa uu u sheegay ana almugiirata bna shucbata muiira ayb ahara salaata salaaddii inuu dib u dhigay yowman maalin wahuwa bilciraaqi isagoo ciraaq joogo fadakhala calayhi abuu mascuudin ilansaariyu abuu mascuudin alansaari baa u soo galay cuqbatu bnu camrin saxaabigii la dhihi jiray faqaala waxa uu yidhi maa haadaa kani waa maxay yaa muqiiratu muqiirow waxani waa maxay muqiirow yacni maa haada taakhiir dib u dhiggan waa maxay salaadda aad dib u dhigtay alaysa qad calimta miyounan ahayn inaad ogaatay adigu anna jibriila jibriil nasala inuu degay fasallaa uu tukaday fa sallaa rasuulu llahi sal l slam nebiguna uu tukaday marka alaysa haa'ibkii buu cabbiray damiir hayba ah buu cabbiray mukhaaab ayuuna ku dhex jiraa uu la hadlayaa qofka uu la hadlayo waa mukhaaab alasta ayay ahaa lahayd marka in la yidhaha alasta qad calimta marka haddii alaysa la dhahana waa iska bannaan tahay mowdicu alkhitaab in hayban la isaga isticmaalo sidaan oo kale waa iska bacdi ahlilcilmina siyaabo kale u sheegeen alaysa qad calimta miyaadan ogaanin oodan ogeyn anna jibriila jibriil nasala inuu soo degay markii nebiga la dheelmiyo salaaddii lagu soo farad yeelay subaxi duhurkeedii ayuu soo degay jibriil fasallaa uu tukaday fasallaa rasuululahi sal l slam nebigana uu tukaday markaa marka fasallaa rasuululahi maxay tahay waxay yidhaahdeen qaadi ciyaad meeshaa sharxeeda feeri qaala ciyaadun daahiruhu ana salaatahu kaanat bacda faraaqi salaati jibriil sida ka muuqato waxay daahirka siyaaqan nebiga salaadiisu inay ka dembaysa salaada jibriil ayaa laga fahmaa laga arkaa laakina almansuusa fii gayrihi ana jibriila ama nabiya sal allahu calayh ali wasalam laakiin xadiidkan kayrkii sida lagu caddeeyey jibriil inuu nebiga u imaam noqday baa ku cad oo uu nebiga tujiyey fa yuxmalu qowluhu marka waxaa lagu xambaarayaa sallaa fasallaa sallaa fasallaa waxaa lagu xambaarayaa calaa ana jibriila jibriil kaana wuxuu ahaa kullamaa facala juz-an min asalaati mar walbo ou qayb salaada ka mida sameeyo taabacahu nebiyu sal l salam nebigana waa ku raacaya si riwaayadka loo jamciyo ayb waa mar allaale markuu qayb salaadiisa ka mida ou galo qaybtii isaguna ka daba samaynayo waana imaamnimada yacni itimaamka iyo iqtidaha macnihiisaaba sidaas ayb wbihada jazma اnawowiyu alimaam nawowina sidaa buu jasmiyey wa qaala hayruhu hayrkiis waxa uu yidhi alfaau bimacna alwaawi fadu macnaheedu waa waaw wاcturida bأnnahu yalzamu an yakuuna الnabiyu salى اllahu عalيyه ali waslm kana yataqadamu fi bacضi اlarkaani calى jibriil calى ma yaqtadiihi muطlaq اljamc haddii fada waaw lagu fasiro mutaabaca ma ka soo baxaysa marka waawdu mulaqu ljamci unbay keentaa inay isla sameeyeen iyo in nebiguba ka hormareen waa iska dhici kartaa macnahaasna marka hadda lama rabo looma jeedo wa ujiiba bimuraacaati alxayfiyati wahiya tabyiinu waxaa lagu jawaabay marka saas ma dhacayso maxaa yeelay waxaa weeyaan bimuraacaati alxayfiyati wahuwa tabyiin meesha la joogo ayaa maqaamu tabyiin ah qof wax loo bayaaninayana qofku wax u bayaaninaya ma ka hormarayo dabta ayb fakaana liajli dalika yataraaha canhu tabyiinka dartii ayuu dib ugu dhacaya marka nebiga sal slam wa qiila alfaau lisababiyatina waa la yidhi ka qowlihi tacaala fawakazahu muusa faqada calayh waxyaaba fara badan oo noocaasoo kale si ay tilmaameen wastudila bihada alxadiidi cala jawaazi اlihtimaami biman yatamu bigayrihi riwaayat kale wuxuu kalu sheegay uma sallaa fasallaa rasuulu llahi sal allahu alayh ali wasalam uma sallaa haddana waa tukaday fasallaa rasuululahi sal l salam uma sallaa waa tukaday fasallaa rasuululahi sal allahu alayh ali wasalam uma sallaa fasallaa rasuululahi sal l salam waa shantii salaadood uma qaala waxa uu yidhi bihada umirta ayb bihaadaa ay biadaa'i salaati kan oo salaada gudashadeeda ah ayaa umirta lagu faray oo lagu amray faqaala cumaru cumar waxa uu yidhi lcurwata uu ku yidhi cumar bnu cabdilcasiis curwa waxa uu ku yidhi iclam ogow niyahow maa tuxadiu waxa aad ku sheekaynayso ayb waxa aad ku sheekaynayso bal iska ogow awa ina jibriila jibriil huwa aqaama lirasuuli illahi sal l salam awa ina jibriila jibriil huwa isagu aqaama lirasuuli illahi sal allahu alayh ali wasalama salaaddii ayuu u oogay waqta salaati salaaddii waqtigeedii miyuu ugu oogay salaadda ayb qaala curwatu curwa waxa uu yidhi kadalika kaana bashiiru bnu abi mascuudin yuxadiu can abiihi bashiir bnu abi mascuud aabbihii oo abu mascuudin albedri sidaan ayuu ka sheegay inuu markaasi u oogay jibriil nebiga salaaddii inuu u oogay oo waqtigeeda uu ugu oogay ayb xadiidka marka awqaaddii salaadda hadda si ilaaq ku jira ayuu u sheegayoo ma caddaynin mid kastaa waqtigii la tukaday riwaayaadka badankood ma sheegayaan oo xadiidkan laakiin bacdu riwaayaat ayaa waxay tilmaamayaan in usaamat bnu zayd alleyfi riwaayo uu zuhri ka warinaya ayaa waxay tilmaamaysaa in uu markaa salaadihii midba oo waqti kale awqaad mucayan oo la tilmaamay uu kala tujiyey ayb laakiin hadda riwaayadan iyada maalig dadkan ka wariyo dhan sidaanay uga wariyeen ee zuhri ragga ka wariyey maalig iyo sufyaan iyo a'imo badan iyagu sidaan oo aan caddayn awqaadda aan la kala caddaynin oo duuduubka ah ayay u wariyeen taasuu tilmaamay marka ayb meeshaa tanbiiha fiiri warada fii hadihi اlqisati min wajhin aakhara can الzuhriyi bayaanu abi mascuud lilawqaat abi mascuud isagoo awqaadda caddaynaya soo aroortay wfii dalika ma yarfacu lishkaal wayuwadixu towjiiha اxtijaaji curwata bihi farawaa abu daawuuda wagayruhu wasaxaaba bnu khusayma wagayruhu min ariiqi bni wahbin wاطabaraaniyu min ariiqi yaziida bni abi xabiib kilaahumaa can usaamata bni zaydin can الzuhriyi hada اlxadiia ayuu wariyey biisnaadihi buu ku wariyey wazaada fii aakhirihi qaala abu mascuud fara'aytu rasuula اllahi sal اllahu alayh ali wasalam yusali الظuhra xiina tazuulu shams fadakara alxadiid awqaadihiibuu marka kala tilmaamay wadakara abu daawuuda ana usaamata bna zayd tafarada bitafsiiri alawqaati fiihi ruwaadda yacni zuhri ninkaa usaamahan unbaa kala gooni noqday inta kale ee ka warisay wax awqaada markaynan kala tilmaamin xadiidka ayb macnahaasuu sheegay marka abu daawuudna uu tilmaamay ayb marka wuxuu yidhi wafi lxadiidi min alfawaa'idi marka xadiidkan fawaa'idda ku jirta waxaa ka mid a dukhuulu lculamaa'i cala alumaraa culimmada inay u galaan dadka madaxda ah oo ay xaqa u sheegaan marka waxay ugu gelayaan waxay tahay inay xaqii u sheegaan wa inkaaruhum calayhim maa yukhaalifu sunna iyo inkiriddoodu inay culammada ku inkiraan umarada oo waxaa sunnada khilaafsan oo cumar bnu cabdilcasiis isaga amiirow ahaa curwa u soo galay wاstibaat اlcaalimi fiima yastagribuhu saamicu qofka wax maqlaayo waxa uu qariibsado ee uu la yaabo inuu markaa ninka caalimka uu ka hubsa karo oo cumar bn cabdilcasiis arrintan markuu la yaabay uu ka hubsaday war waxaas iska fiiri buu yidhi waxaad sheegaysa ayb wاrujuucu cinda tanaasuci ila sunnati marka la doodo oo tanaasuc uu jirana shayga loo noqonaayo iyo meesha loo noqonayo sunnada inay tahay ilaa markii curwa la weydiiyey muxuu yidhina haakada ayaa waxaa ii sheegay bashiir bnu abi mascuud can abiihi riwaayadii buu tilmaamay marka wa fiihi fadiilatu cumara bni cabdilcasiis ayaa ku jirto sida ugu soo noqday wa fiihi fadiilat lmubaadarati bisalaati fi lwaqti alfaadili salaadda in lala degdego wakhtiga fadliga badan dhexdiisa wa qabuulu khabari lwaaxidi habti hal nin khabarka uu soo sheego iqa ah in la aqbalo ayb wastadalla bihi ibnu baطaal wagayruhu cala ana alxujata bilmutasili duuna almunqaطici ayuu yidhi lianna curwata ajaaba can istifhaami cumar lahu marka wuxuu leey meesha dambe waay xujada ee meesha hore ma ah ayb qaala curwatu curwa waxa uu yidhi walaqad xadaatnii caaishatu caaisha waxay ii sheegtay anna rasuula اllahi sal l salam kaana wuxuu ahaa yusalli alcasr casarka ayuu tukanayey waashamsu qoraxda oo fii xujratihaa qolkeeda ku dhex jirta qabla an tadhara intaynan kor noqonin oo xaggay ka kor noqonaysaana saqafka jidaarka gidaarka saqafkiisa inta aynan ka kor noqonin oo aynan guriga ka bixin yani qolka xujrada caaisho waxa uu leeyahay marka salaadda casir nebigu wuxuu tukan jiray iyadoo weli qoraxda ay ku dhex jirto qolka ayb casirka marka waa wakhtiga hore uu ka tukan jirayaa marka meesha ku jirta maxaa yeeley haddii casirka uu daahin lahaa qoraxdii baa sii degi lahayd qoraxda derdigay ku dhacaysaa markaas hadda qoraxdhac haggee naga jira halkaan naga jira koo iyo toban saacoo kale marka la gaaro qoraxda derbigay qabanaysaa soo maa meeshan waa ka haddii laakiin masaajidkan saqafkiisa oo furnaa lahay wakhtiga casirka la tukada waa ku dhex jiraysaa qoraxda weliba iyadoo qolka caaisho qol yar oo ahaa meeshaa marka washamsu fii xujratiha waxay daliil u tahay weli waqti in casirka nebiga uu ka tukan jiray khilaafan lilxanafiyati oo iyagu dhahayaan shayga hooskiisu markuu labalaab gaaro ayaa casirka wakhtigiisu uu bilow yahay oo la tukadaa hooskii shaygu markuu labalaabkiisa noqdo waa koo iyo toban saac meelahaasoo kale wakhtigaasna wakhti qoraxdii ay sii dhowdahay washamsu qoraxduna fii xujratihaa qolkeeda ay ku dhex jirto qabla an tadhara intaynan kor noqoninoo aysan qolkii ka kor noqonin oo derbiga marka saqafkiisa aynan fuulin baabun ay hada kani baabun baab weyaan muniibiina ilayhi wattaquuhu waaqiimu salaata walaa takunuu min almushrikiin ayb ama baabu macnaa qowli illaahi tacaala muniibiina ilayhi wattaquuhu xaal aad tihiin kuwa alla u laabanayo idinkoo alla usoo noqonay kuwa usoo noqonaya aad tihiin wattaquuhu ood ka cabsanaysaan wa aqiimu salaata ayb wattaquuhu ilaahay ka dhowrsadoo ka cabsada wa aqiimu salaata salaaddii ooga walaa takunuu ha ahaanina min almushrikiin mushrikiintii ha ka mid ahaaninina ayb macnaha marka aayaddan aayaddan macnaheedii buu u baab yahay marka riwaayada abidar wuxuu leeyahay bitabwiibi baab bitanwiini baab baabun ayay ahayd waligayrihi baabu qowlihi tacaala ayay leedahay ayb haddii marka baabun la yidhaahdana waa munawan markaasi ay haadaa kani baabun baab weyaan muniibiina ilayhi ayb baabu qowlihi tacaala muniibiina ilayhi hadii la dhahna baabu macnaa qowlihi tacaala aayaddan marka waxaa loo deliishadaa buu leeyahay cidda arkayso taariku salaadka gaalaysiintiisa mafhuumkeedu waxa uu keenaya walaa takuunuu min almushrikiin salaada ooga gaalaha noqonina ninkaan oogin marka inuu gaal yaha laga fahmayayb bacda culimmada kalena waxay leeyihiin min afcaali alkufaar waa salaada oo laga tago sidaasaa marka macnuhu u yahay saasay dhahaya waxaa kaloo layidhi aayaddaani wuxuu yidhi ibnu xajar wahiya min acdami maa warada fi lqur'aani fii fadli salaa wax qur'aanka dhexdiisa ku soo arooro oo fadliga salaada ka hadlo waxa ugu weyn waay aayaddan wa munaasaba marka xadiidkeeda aan markaa fiirno qال xdثna qتyبة بن سcيid whuw أbu رajاء البغلانiي qال xadثna cabaad huw بن cabaad huwadaas marka wax iskale waa bukhaari ama cidda ka sii hoosayso qutayba isaga ma laha ayb qaala xadaثna cabaad huwa bnu cabaad can abi jamrata huwa abu jamrata الضubaciyu can ibni cabaasin qaal qadima wafdu cabdilqays ayaa soo galay calى rasuuli اllaahi salى اllahu alيyh ali wasalam ayuu u soo galay faqaaluu waxay yidhaahdeen ina min hada alxayi innaa anagu min hada alxayi ayaan ka ahaanay oo ka mid nahay qoladaan min rabiicata rabiica ah nusaqa qaarna waxay dhigeen innaa hada alxaya innaa hada alxaya haddii marka sidaa la dhigo innaa hada alxaya waa mansuubun bilikhtisaas ikhtisaasaa lagu nasbiyey marka innaa anagu hada alxaya aqusu dikra ama aqusu waxaan gaar yeelayaa hada alxaya yaan gaar yeelayaay saasay ka dhigantaha innaa min hada alxayi min rabiicata yaanu anagu ka mid nahay walasnaa nasilu ilayka walasnaa mananihin nasilu ilayka inaan ku soo gaarayna adiga ilaa fi shahri alxaraam bilaha xurmada leh maahane shahrigaada jinsigaa laga wadaa afarta bilood yaa laga wadaa ee hal bil ma ah famurnaa nafar bishayin shay naakuduhu canka aan kaa qaadanno xaggaaga aan ka qaadanno wanadcuu ilayhi aan ugu yeerno xaggiisa man wara'anaa dadka naga dambeeyo faqaala waxa uu yidhi aamurukum biarbacin afar ayaan idin farayaa wa anhaakum can arbacin afarna waa idinka reebayaa aliimaani billaah aamurukum biliimaani billaahi baan idin farayaa alla oo la rumeeyo uma fasarahaa lahum wuu u fasiray shahaadatu an laa ilaaha ila allah waanii rasuulu ullah waiqaamu asalaati waiitaau zakaati iyo waan tu'adduu inaad gudataan ilaya aniga aa iisoo gudataan khumusa maa hanimtum waxa aad haniimaysataan shan meelood meel waanhaa can iddubbaa'i waalxantami waalmuqayari waannaqiiri ayaan reebayaa buu nabiga sal slam xadiidkanna marka wuuna soo maray wuxuu nagu soo maray kitaabuliimaan maxalushaahidkiisa hadda marka waxay tahay wa iqaamu salaatidaa buu ka rabaa ayb ibnu xajar wuxuu yidhi wa munaasabatuha lixadiidi wafdi cabdilqays ana fi laayati iqtiraana nafyi shirki biiqaamati الsalaa aayadda iyo xadiidkan wafd cabdilqays munaasabada ka dhaxaysa waxaa weeyaan aayadda waxaa ku sugan la xiriirin lala xidhiiriyey shirki anfintiisa ayaa waxaa lala xidhiiriyey biiqaamati salaa salaadda oo la oogo wa fil xadiidina waxaa ku jira iqtiraanu ihbaati tawxiidi biiqaamatiha munaasaba cajiibla wuxuu leeyahy aayadda shirkiga anfintiisa iyo waxaa laysla xidhiiriyey salaadda oo la oogo xadiidkuna towxiidka in la sugo iyo salaadda in la tukadaa laysku xiriiriyey iyaguna marka tanna min jihati ilitbaaday iskula xidhiiraan middan kalena waxay iskula xidhiiraan xagga nafyiga shirkiga oo la anfiyo salaadoo la oogay ayaa lala xidhiiriyey meeshan kalena salaaddii oo la oogo iyo waxaa laysla xidhiiriyey shahaadatu an laa ilaha illa allah ayb munaasabada marka sidaasuu ka dhigay ibnu xajar ayb baabu lbaycati calaa iqaami asalaati baabu bayaani baycati baycadii caddaynteedii buu u baab yahay calaa iqaami asalaati salaadda oo la oogo lagu mubaayacoodo qaala xadaanaa moxamed bnu lmuhanna wahuwa abu muusa zamin qaala xadaanaa yaxyaa wahuwa bnu saciidin alqaطaan qaala xadaanaa ismaaciil huwa bnu abi khaalid qaala xadaanaa qaysun can jariir bni cabdillaahi qaala baayactu rasuula اllahi sala اllahu alayh ali wasalama nebiga ayaan la mubaayacooday buu yidhi calaa iqaami asalaati salaadda oo la oogo wa iitaa'i zakaati sakadoo la siiyo waannusqi likulli muslimin iyo daacadnimo oo daacad loo ahaado likulli muslimin muslim kasta daacad loo ahaado ayb halkan marka wuxuu leeyahay baycada salaada oo la oogo markaa rasuulka sal l slam dadka si guudna waa kula mubaayacoo jiray oo towxiidkuu kula mubaayacoo jiray mararka qaarna towxiidkii iyo waxyaabo kaloo la xiriiro ayuu kula mubaayacoon jiray mararka qaarna hal shay oo diinta ka mida ayuu kula mubaayacoon jiray marba xaaladda la joogo iyo sida markaa dadka waxa waajibka ku ah yaa marka u kala hadlaya nebiga sal slam kula mubaayacoo jiray wlmuraadu bilbaycati almubaayacatu cala alislaam baycadana waxaa loo jeeda islaamka lagu mubaayacoodo wa kaana اnabiyu sal l salam awala maa yashtaridu bacda tawxiidi iqaamat الsalaa yani kaana اnabiyu sal اllahu alayh ali wasalam awala maa yashtaridu bacda tawxiidi iqaamat الsalaa ayay ahayd ayuu ahaa inuu markaa waxa ugu horeeyo uu shardiyo towxiidka ka bacdi salaadoo la oogay ahayd lnnaha rasu cibaadaati اlbadaniyati cibaadaadka badaniga salaada rasi u ah ayb xadiikanna marka taasaa ku jirto salaadii zakadii iyo wanusxi likulli muslimin waxay yidhaahdeen marka wanusxi likulli muslimin kuwan jariir wuxuu u yidhi kaana sayida qowmihi qoomkiisa oday iyo sayid buu u ahaa marka inuu daacad u noqdaa laga rabaa sidaasuu marka nebiga wanusxi likulli muslimin u sameeyey qoladii hore wafdi cabdilqaysna wa an tu'adduu khumuusa maa hanimtum ayuu ka dhigay maxaa yeele dad daraf deggan bay ahaayeen oo gaalo markaas deris la ah axkaamtaasay marka u baahi badan yihiin in loo sharxo oo loo sheego markaa usluub dacwi ah baa ku jira xadiidka markay tarjamada waa iswaafaqsan yihiin oo nebigu dadku kula mubaayacooday salaadda oogiddeeda taana marka waa baraarujin ama tusid nebigu uu tusayo meesha ay salaadu joogto ama mansilada ay diinku ay ka taagan tahay ayb baabuna ay hada kani baabun baab weyaan asalaatu salaadu kafaaratun weyaan dembi dhaaf salaadu waa dembi dhaaf qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa yaxya can ilacmash qaala xadaanii shaqiiqun qaala samictu xudayfata qaal kunnaa waxaanu ahayn juluusan cinda cumara cumar agtiisa ayaanu fadhinnay radia allaahu canhu faqaal waxa uu yidhi ayukum kiineebaa yaxfadu xifdisan qowla rasuulillaahi sal allahu calayh ali wasalam nebiga qowlkiisa fi lfitnati uu ka yidhi yacnii yaa idinka idinka midoo kiineebaa xifdisan hadalkii rasuulka sal allahu calayh ali wasalam fitnada uu ka sheegay fitna marka marka la yidhaha cadaabka waa la dhahaa kufriga waa la yidhaahdaa imtixaanka iyo ikhtibaarka waa la yidhaahdaa waa macno badan tahay qultu waxaan idhi buu yidhi marka xudayfa ana aniga kamaa qaalahu sidii uu yidhi qaala waxa uu yidhi innaka calayhi innaka adiga calayhi kan korkiisa aw amase calayhaa iyadan dusheeda la jarii'un baa tahay mid aad ugu dhiirane yacnii sidaad u soo boodday nin ishubo oo aad ugu dhiiran baa tahay nacam cilmigeeda iyo sheegiddeeda iyo waxa fidnada ku tacalluqo ayb qultu waxaan idhi fitnatu rajuli fii ahlihi wa maalihi wa waladihi qofka fitnadiisa iyo imtixaanka qabsanaya fii ahlihi ehelkiisa ka qabsanaya iyo wamaalihi iyo maalkiisa wa waladihi iyo caruurtiisa wa jaarihi iyo dariskiisa tukafiruha salaatu ayaa dhaafayso wa sawmu baa dhaafaya wasadaqatu iyo sadaqadii walamru iyo wanahyu alamru bilmacruufi nahy can munkar iyo waxyaabaha baa dhaafayaan meeshaa marka waxalshaahidka marka waa kana oo salaadii waxay dembidhaaf u noqotay waxyaabaha qofka reerkiisa uu mararka qaar ku fidnoobo iyo waxyaabaha la xiriira iyo yaa salaadii ay markaa dembidhaaf u tahay oo kafaaro ay kaga tahay ayb kamaa qaala hudaas uu leeyahayna yani ana kamaa qaalahu yani anaa u xafidsan sidii uu u yidhi nebiga sal l slam ayay ka dhigan tahay cumar markuu arkay siduu ugu dhiiranayana waxa uu yidhi nin ku dhiiran baa tahay maxay tahay markaasuu wuxuu yidhi fitnatu rajuli fii ahlihi wa maalihi wa waladihi iyo wa jaarihi tukafiruha salaatu waa dhaafayso wa sawm wa sadaqatu walamru wanahy fitnadaas waa haddaynan gaarin laakiin dembi kabiira ah haddii marka fitnada reerkiisa iyo deriskiisa iyo yacnii iyo maalkiisa iyo hadday gaarto xad oo dembi kabiire ah salaada ma lagu dhaafaayo uu tukado waa inuu towba la imaado ibnu rajab sidaasuu leeyahay fatxulbaarigiisa maxaa yeele ahlu sunnaha waxay iyagu qabaan dunuubta acmaasha dunuubta lagu dhaafaa sida badan waa dunuubta saqaa'irta ah amaa kabaa'irtu iyadu waxay u baahan tahay towba waxyaabaha laga qaatay ama waxyaabaha deliilku ahna waxaa ka mida nebigu sala allahu calayh ali wasalam inuu yidhi maa lam tubsha alkabaa'ir nebigu marka axaadiidtan marka iyadoo mutlaqay soo aroortay laakiin waa la qeyday iyadoo muqayada dane ay timid oo dunuubta ida ijtunibat ilkabaa'ir haddii laga dheeraado dunuubta waaweyn saasna waa leeyahay marka taqyiidkaas ida ijtunibat ilkabaa'ir baa ilaaqan lagu qeydaa lagu taqyiidina qaala waxa uu yidhi cumar laysa haada uriidu laysa haadaa kan maahan uriidu inaan rabo oo aan doonayo midkan ma rab uu yidhi ma doonayo kan walaakin ilfitnatu fitnadii ayaan sheegayaa aan doonayaa allatii tamuuju taasoo markaasi hiraynaysay kamaa yamuuju lbaxru badda sida ay u hirarka badda sida ay u waaweyn yihiin oo ay u badan yihiin oo kaleta u waaweyn oo u mawjadaynayso qaala waxauu yidhi laysa calayka minha ba'sun laysa ma aha nin ba'sun wax baasa calayka adiga dushaada minhaa taa xaggeeda ya amiira almu'miniin inna baynaka adiga iyo baynahaa iyada baaban albaab ayaa u dhexeeya muqlaqan la xiray albaab daboolan oo la xiray ayaa adiga idiga idiin dhexeeya qaala waxauu yidhi markaasi a yuksaru ma la jebinaya albaabkaasi am yuftaxu mise waa la furaya cumar markaa wuxuu yidhi albaabkaas ma la jebinaya mise waa la furaya qaala waxa uu yidhi yuksaru waa la jebinayaa qaala waxa uu yidhi idan laa yuqlaqu la xiri maayo abaddan weligeed hadday dadku iyaga doontaan oo ay jebiyaan mar dambe lama xiraayo albaabka qulnaa waxaan dhahnay akaana cumaru marka qulnaadan waxaa iska laha shaqiiq akaana cumaru cumar miyuu ahaa yaclamu inuu og yahay albaaba albaabkaas albaabkaa cumar ma ogaa qaala waxauu yidhi xudayfa nacam hah waa ogaa kamaa anna duuna alqadi sida berrita ka sokay alleylata cawada ay u tahay kamaa ana alleylata caawa duuna qadin berri ay uga horayso yacnii sida oo u hubo caawo iyo berri inay caawo soo horayso saasoo kale u ogaa innii xadatuhu anigu waxaan u sheegay bixadiiin baan ugu sheegay xadiid laysa bilaqaaliiti mid isku dardaran aan ahayn war aan isku dardarnayn ayaan u sheegay war cad baan u sheegay fahibnaa waan ka haybaysannay an nas'ala xudayfata xudayfa inaan su'aalna buu yidhi shaqiiq fa amarnaa masruuqan masruuq baan amarnay fasa'alahu wuu su'aalay faqaala waxa uu yidhi albaabu albaabka cumaru cumar weeyaan albaabka la sheegayaa waa cumar isagaa albaabkii ah oo isaga markuu dhinto kabacdi marka fidnadii iyo waxaas waa bilaabmayaan walidaalika cumar wuxuu dhihi jiray ibnu rajab wuxuu leeyahay saxaabadu waxay dhihi jireen cumar dhex joogga uuna dhex joogo wuxuu noo ahaa annaga ammaan ammaan ayuu noo ahaa iyo yani iyo khayr iyo wanaag ayuu noo ahaa saasay u dhihi jireen sidaasaana ay ahaydb ayb macalushaahidka marka waxaa weeyaan fitanka dunuubta sakaa'irta ay ka dhalata fitanka noocaas oo kale maalka iyo ilmaha iyo naagaha iyana kuwayaalkaas waxaa lagu dhaafaa salaadii marka salaad waa kafaara qaala xadaanaa qutaybatu qala xadaanaa yaziid bnu zurayc can sulaymaan ataymiy can abi cuثmaan annahdiy can ibni mascuudin ana rajula nin asaaba min imra'atin haweeney ayuu ka asiibay qublatan dhunkasho u dhunkaday faata nabiya sal اllahu alayh ali wasalam nebigii buu u yimid faahbarahu wuu u sheegay faanzla allahu ilaahay wuxuu soo dejiyey aqim الsalaata طarafay الnahaari wazulafan min alleyl ina alxasanaati yudhibna الsayi'aat aayadda faqaala rajulu ninkii waxau yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow allii haadaa kan mi anuu ii sugnaaday oo maka anaa iskale tan qaala waxau yidhi lijamiici ummatii ummaddayda dhammaanteed ayuu u sugnaaday kullihim dhammaanteed ummaddaydoo dhan ayaa iskale oo tani ay u sugnaatay kaligaa ma ahan buu yidhi meeshaa marka maxaa laga qaatay ninkan dembigaa buu sameeyey naag buu dhunkaday ajnabi ka ah waxaa laga dhaa marka salaadii buu tukaday isagoo marka dhahay yaa rasuul allah aqim calaya alxadda rasuulka ilaahi xad iga oog dhunkashada wax xada kama waajibaan xadku wuxuu ka waajibaa zinadii ninkanna ma gelin dabcan maadaama marka dembigii kabiiradii weynayd ounan ku dhicin weli muqadamadeedii uu ku dhacay ayaa uu yidhi ma tukatay annaga manala tukatay haa markaasu wuxuu yidhi aayaddan aayaddan baa soo degtay markaasu wuxuu yidhi aayaddan buu ku akhriyey ina alxasanaati yudhibna sayi'aat xasanaadka marka salaadda waa noqon karaa uu tukaday iyo nadamka shallayda ilaa ninkan waa soo baxay isagoo murugaysan rasuulkii buu yimi sal allahu calayh ali wasalam ayb nadaamada iyo shallayda laftirkeeda marka way tahay ayb baabu fadli salaati liwaqtiha salaaddii fadligeeda caddayntiisii ayuu baab yahay yanii salaadda in tukashada fadligeeda caddayntiisiibuu u baab yahay liwaqtihaa lagu tukado salaadda waqtigeeda lagu tukado salaaddii waqtigeeda lagu tukanayey fadligeeda caddayntiisiibuu u baabyahay qaala xadaanaa abulwaliid hishaam bnu cabdilmalik wahuwa alطayaalisiyu qaala xadaanaa shucbatu qaala shucba waxa uu yidhi alwaliid bnu اlcaysaar ahbaranii siiqat ladaha ayuu gadaal u dhigay magacii buu soo hormariyey waa iska bannaanta oo la yeeli karaa qال سمcت أbا cمr الشhayباaنيa yquل xadaثna صاaxiب hذiه الdاar gurigan qofkiisii ayaa noo sheegay وأشhaaرa إilى daari cabdاللaahi cabdاللahi بن mascuud gurigiisa ayuu ishaarayna qaala waxa uu yidhi sألtu النabiya slى الlه عlيه لي وsلم nebigan su-aalay أy اlcamli camalkee aho أxabu ilى الlah ilaahay agtiisa loo jacayl badan yahay xaggiisa qaala waxau yidhi aلsalaaةu calىa waqtihaa aلsalaaةu salaaة calىa waqtihaa waqtigeeda lagu tukado marka asalaatu calaa waqtihaa marka la yidhaahdo maxaa laga fahmayaa marka salaaddii waqtigeeda awalna waa leedahay aakhirna waa leedahay salaadda awalka iyo aakhirka inta u dhaxayso dhan waa soo gelaa marka xadiidkan awal waqtiga keliya ma aha asalaatu calaa waqtihaa salaad waqtigeeda korkiisa lagu tukaday salaadda waqtigeedana ilaa uu ka dhammaado aakhirka laga gaaro weli waa la joogaa waqtigeeda ayb ninkii marka salaadda adda ku tukada oo aan qallo ku tukanin yaa meeshaa marka macnaheedu uu noqonaya inkastoo culammada qaar ay yidhaahdeen calaadan laftirkeeda waxaa laga fahmayaa awal waqtiga maxaa yeele waxay leeyihiin salaadda asalaatu calaa waqtihaa calaadu waxay keenay isticlaa shayguna haddii uu leeyahay marka waqtigiisa iyo samayntiisu haddii uu kala badan yahay waajibaadka qaar ma ogtaha waqtiga lagu samayn karo iyo waqtiga ay leeyihiinoo sharciga u jidayaa kala badan salaadda oo kale hadda waxaa layidhaha waajib muwasaca layidhafuqahadu ay dhahay waajib muwasaca marka maxay ka wadaan waxay ka wadaan intii lagu tukado iyo salaadda waqtigeeda waqtiga salaadda badan duhur goormuu soo gala hadda cinda zawaal qoraacdu markay zuusho goormuu dhammaadaa waqtiga casirkau dhammaadaa afar ragca marka meeqaa lagu tukan karaa intaasoo dhan afar ragca baa la tukanaya maya afartii ragca tukashadeedii iyo waxaa kala badan waqtiga waajibkaas uu leeyahay waajibaadka qaarna waa waajib mudayaq waayo oo ciriiri uu ku jiro soonkaaba ka mid a maalinta cibaadatu sawm waxay bilaabataa markuu waagu beriyo goorbay dhammaane qoraxdu markay dhacdo hal soon bisaa la samayn karaa intaas marka laba soon ma samayn kartid hal maalin laba soon suurtagal ma aha marka soonka cibaadadiisa iyo wakhtigiisa waa isla egyihiin ciriiri waa marka maalintaas hadday tagto waa tagtay laakiin salaada meeqa duhuraa lagu tukan karaa haddii hadda qofka uu doono inuu wado wado wado salaad wati badan salaado badan buu ku tukan karaa halkaas waqti marka waajibku markuu noocaasoo kale yahay xarafkan calaana macnaheedu isticlo uu tusaayo wuxuu ku dhacaa bay yidhaahdeen awal waqtiga isagaa muxaqaq ah oo yacnii la hubaa inta kalena majaaz ahaanay ugu dhacaysaa xaqiiqada ka qabsa marka waxa kale iska dhaaf saasay marka leeyihiin calaadan baa tusaysay dhahayaan awaliyada amaa xadiidka dhahaya asalaatu liwali waqtihaa oo awaliyada caddaynaayo isaga riwaayadiisu yacni war fara badan baa ku jira shuduud iyo wax noocaasoo kalena way ku jiraan ayb imaamu nawowina macnahaasoo kale u sheegay ayb ayb qowlkaana marka meeshaas tambiiha ayuu ku sheegay ittafaqa asxaabu shucbata cala lafdi اlmadkuuri fi lbaabi wahuwa qowluhu can waqtiha wakhaalafahum caliy bnu xafsin wahuwa shaykhun saduuqun min rijaali muslim faqaala asalaatu fii awali waqtiha أخرجه الحاkم والdاr قطني والبyhقي من طريقه qال الdاr قطني mا أxsبه xaفظه لأنه kبر وتغyر xفظه قلت ورواه الحسن بن علي المعmري في اليوم والليلة عن أbي موسى محمد بن المثنى عن غندر عن شعبة كذلك قال الدار قطني تفرد به المعمري فقد رواه أصحاب أبي موسى عنه باللفظ على وقتها ثم أخرجه الدار قطني عن المحاملي عن أبي موسى كرواية الجماعة وhakada rawaahu aصxaabu gundar canhu aصxaabu gundarin canhu wالظaahiru أna اlmacmariya wahima fiihi لأnnahu kana yuxadiثu min xifdihi waqad أطلqa الnawawiyu fii sharxi الmuhadab أna الriwaayaةa fii أwali waqtiha ضaciifaة lakin laha طariiq أkhrى akhrajaha bn khusaymaةa fii صaxiixi wاlxaakim وغyruhma min طariiqi cثmaan bni cmr can malik bni miqwal can اlwaliid wتfrd cثmaan bidalika wاlmacruufu can malik bni miqwal kariwaayat اljamacati oo aan awal waqtihaa lahayn kada akhrajahu اlmusanifu wغayruhu marka sidaas imaamu nawowi dhahay umbaa marka meesha ka soo baxaysa haddii mar tafarud iyo isaga la khilaafay laftirkiisa maxaaba wax lagu xoojiyaa markaan macnahaas marka waxaa weyaan asalaatu calaa waqti haadaa laga fahmi karaa marka aweliyada iyo ficilka rasuulka calayh isalaatu wasalaam qaala waxau yidhi uma ayu maxaa kadib kuxigo ugu fadli badan qaala uma biru lwaalidayn buu yidhi waalidaynko loo baari falo qaala uma ayu qaala aljihaadu fii sabiili illaah qaala xadaanii bihinna waxaauu ii sheegay walow istazadtuhu haddaan ka ziyaado dalbi lahaa oo haddana maxaa kuxigo aan sii wadi lahaa lazaadanii waa ii ziyaadin lahaa marka wuxuu yidhi ibnu xajar fi lxadiidi fadlu tacdiimi lwaalidayn xadiidka waxaa laga qaadanayaa buu yidhi labada waalid weynayntooda fadliga ay leedahay wa anna acmaala albiri yafdulu bacduha calaa bacdin iyo acmaasha biriga qaarkeed in qaarka kale ay ka fadli badan tahay oynan hal derajo acmaashu aynan wada ahayn wa fiihi su'aalu can masaa'ila shataa fii waqtin waaxid qofka dhowr mas'ale in hal waqti la weydii karo warifqu bilcaalimi ayaa ku jira caalimka yacnii in loo dhimriyo ayb oo maxaa yeele xaggee laga qaadana haddaan ziyaado ka dalbi laha waa ii kordhin laha anaa iska dhaafay muxuu u dhaafay marka naxariis uu nebigu u naxariisanayo calayhi isalaatu wasalaam ayb watawaqufu cala aliktaari calayhi khashyata malaalihi iyo in laga joogsado in lagu badiyo su'aalaha iyadoo laga cabsana inuu daalo wma kaana calayhi saxaabatu min tacdiimi اnabiy sal l salam washafaqati calayhi iyo nebiga calayh salaat wal saxaabadu waxay ku taagnaayeen oo nebiga weynayntiisa iyo u dhimrintiisa ah ayb wamaa kaana huwa calayhi min irshaadi اlmustarshidiin walow shaqa calayhi iyo waxa nebiga oo ku sugnaa oo ah inuu dadka hanuunka raba hanuuniyo dhibba ha ku ahaato isaga markaa haba dhibta arrintaa wa fiihi ana alishaarata tutanazalu mansilata اtasriixi إda kaanat ama tatanazlu manزilaة الtasriixi إida kaanat mucayanatan lilmushaari ilayhi mumayazatan lahu can غayrihi ay uga soocan tahay ishaarada iyadana markaa waxay geli kartaa booska kale oo ninkan ma magac sheegin waxa uu yidhi waxaa ii sheegay saaxibu hada daar haadihi daar gurigaa ninkii iska lahaa ayaa ii warramay ishaaradaasaa ku filnaato waa la yaqaanay ninka uu ka wada inuu ibnu mascuud yahay baabun ay haada kani baabun baab weyaan asalawaatu hamsu shanta salaadood kafaaratun weeyaan waa dembi dhaaf qaala xadaanaa ibraahimu bnu xamzata qaala xadaanii bnu abi xaazimin wahuwa cabdulcasiiz bnu abi xaazim ayaa la yidhahdaa saduuqun faqiih wdaraawardiyu daraawardina isagana cabdulcasiis baa la dhahaa cabdulcasiis ibnu abi muxamed adaraawardiy can yaziida huwa yaziid bn اlhaad can muxamed bni ibraahiima can abi salmta bni cabdiraxmaan can abi hurayrata anahu samica rasuula اllahi sal اllahu alayh ali wasalam yaquul nebigu dhahayo maqlay ara'aytum bal ii sheega low ana nahran webi haddii bibaabi axadikum midkiin albaabkiisu ou ahaado oo u maro yaqtasilu fiihi uu ku qubaysanayo kula yowmin maalin kastaa hamsan shan jeer maa taquulu daalika maxaa kaagaas ka dhahaysaa yubqii ma baaqi yeelayaa min daranihi wasadiisi ma baaqi yeelayaa wasakdiisii ma baaqi yeelayaayo wasakda ma reebayaa u ku haraysaa jidhkiisa qaaluu waxay yidhaahdeen laa yubqii ma baaqi yeelaya min daranihi wasakdiisa shay-an waxba qaala waxa uu yidhi fadalika kaagaasina milu salawaati alkhamsi shantii salaadoodoo kale waha yamqullaahu ilaahay wuxuu ku tirtiraa bihi isaga kaa alkhataayaa gafafyaalku ku tira oo salaaddii marka inay kafaarataha meeshaa ku cabmo wadaahiruhu wuxuu yidhi ana almuraada bilkhataayaa fi lxadiidi maa huwa acamu min alsagiirati waalkabiirati laakin qaala bnu baطaal yuukhadu min alxadiidi ana almuraada alsakaa'iru khaasatan saqaa'irtaa loo jeeda liannahu shabaha alkhataayaa bidaran wadaranu sagiirun binisbati ilaa maa huwa akbaru minhu min alquruuxi waalkharaajaati daran marka la yidhaha wasaq khafiif a waayu marka loo fiiriyo boogaha iyo wasaqaha kale intaha huwa mabniyun cala ana almuraada bidaran fi alxadiidi alxabu waaahiru ana almuraada bihi alwasq wasaqdaa loo jeeda ayb ayb wاظaahiru ana almuraada bihi alwasaku ayaa loo jeedaa liannahu huwa aladii yunaasibhu اliqtisaal wasahdaasaa munaasab u ah in la dhaqo iyo watanaduf iyo isnadiifinta waqad jaءa min xadiiثi abi saciidin اlkhudriyina aلtasriixu bidalika baa ku timid wahuwa fima akhrajahu اlbazaar wاطabraaniyu biisnaadin laa ba'sa bihi min طariiqi caطaء bni yasaar anahu samca aba saciidin اlkhudriya yuxadiثu annahu samica rasuul اllahi sal slam yaquul ara'ayta low ana rajula kana lahu muctamalun wa bayna manzilihi wa muctamalihi hamsatu anhaarin faida اnطalaqa ilaa muctamalihi camila maa shaء allah faasaabahu wasakun aw caraqun fakulamaa mara binahrin iqtasala minhu wasakda in laga wada riwaayadaana caddaysay buu ku leeyahay saa darteed marka ma u baahna ta'wiilkan kale xadiidka kale sakhaa'ir iyo kabaa'ir sakhaa'ir in loo jeedo xadiidka kale ee sakhaa'irta kabaa'irta yacnii in la dhaafaayo in yacnii acmaasha marka wax lagu dhaafayo ay tahay marka aan kabaa'ir la daboolin oo aan la dhex gelin kaasaaba tafsiir bannaanka ah ah baabu tadyiici salaati can waqtihaa baabu bayaani xukmi tadyiici salaati salaaddii dayicitaankeeda xukunka ku soo arooray caddayntiisiibuu u baab yahay can waqtihaa laga dayaco salaadda waqtigeeda laga dayaco qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil qaala xadaanaa mahdiyun wahuwa bnu maymuun can khaylaan can anasin qaal maa acrifu ma garanayo aniga shay-an wax mima kaana calaa cahdi nabiyi sala allahu calayh ali wasalama wixii xilligii nebiga jiray waxba kama aqoonsanayo qiila waxaa la yidhi asalaatu salaadana miyaadan garanaynin qaala waxa uu yidhi alaysa sanactum alaysa miyownan ahayn sanactum inaad samayseen maa wixii sanactum aad samayseen fiiha iyada dhexdeeda aad ku samayseen oo salaadda ma garanaysid miyaa waagii nebiga wax la samayn jirayo hadda aan garanayo maba jiro yidhi anas waa waqti saxaabadu ay nooleeda ogo markaasu waxaa la yidhi salaaddii ka waran markaasuu yidhi wixii aad ku samayseen sow iyadana kama samaynin iyadii laftirkeedii nadiif maaha buu leey wixii aad ku samayseen miyaydnan ku samaynin waxaa marka uu sheegaya waxay tahay wakhtigeedii bay ka dileen iyadana salaadii qaala xadaana camru bnu zuraarata qaala axbaranaa cabdulwaaxid bnu waasilin abu cubaydat alxadaad can cuثmaana bni abi rawaadin akhi cabdilcaziiz qaala samictu zuhriya yaquul dakhaltu calaa anas bni maalikin baan u galay bidimashqa wahuwa yabkii isagoo oynayo faqultu waxaan idhi maa yubkiika maxaa kaa ooyinsiinayo faqaala waxau yidhi laa acrifu ma garanayo shay-an wax mimaa adragtu wixii aan soo gaaray ah ilaa haadihi salaata salaadan maaha wixii aan soo gaaray oo nebiga ka soo gaaray wax aan ka garanayo male ilaa salaadan maaha wa haadihi salaatu salaadan tan ahna qad duyicad waa la dayacay salaadanna waa la dayacay saddexdii qarni baa lagu jiraayo ugu marka fadliga badnaa nebiga fadliga ku sheegay marka waana sidaa leeyahay hadda maxaad malaynanawtigaoo dadkuba wax salaadiiba yaqaanaba ay yaryihiin baxta ka badbadis maahan marka haddii la yidhaha dadka masaajidka kusoo tukada wax salaada yaqaan waa yaryihiin ka badbadis maahan adiga laftirkaaga intaa fiiriso bal eeg isku day inaad miisaan saarto dadka salaadooda mid dumaaniinada ka tago iyo mid saf qalloociyo iyo mid sidou doono u tukado iyo mid markuu doono tukado iyo laakiin yacni wax badan baa marka salaaddii laftirkeeda soo dhex galay wa qaala bakrun waxa uu yidhi xadaanaa moxamed bnu bakrin albursaaniyu qaala ahbaranaa cumaan bnu abi rawaad cumaan bnu abi rawaadin naxwahu meeshaan marka fiiri waxaan marka anas uu sheegayo waa maxayna waxa uu yidhi ayb awalam yasnacuu fi salaati maa qad calimtum warawa bnu sacdin fi abaqaat ibnu sacad abaqaadkiisa wuxuu ku wariyey sababa qowli anas hada alqowl sababta anas ka keentay inuu warkan yidhaahdo fa akhraja fii tarjamati anas min dariiqi cabdiraxmaan bni alcuryaan alxaarifi qaala samictu haabitan ilbunaaniya qaala kunaa maca anas bni maalikin anas baan la joog jirnay faahara alxajaaju salaata xajaaj salaadii buu dib u dhigay faqaama anasun anas waa istaagay yuriidu an yukallimahu isagoo raba inuu la hadlo war salaadii tuko fanahaahu ikhwaanuhu walaalihiis dadka asxaabtiisa ah baa u diideen ka reebeen shafaqatan calayhi minhu iyagoo uga turaayo ninkaas ninkaa jaa'irka ah iyagoo uga turaayo ayay ka joojiyeen oo dhaafa la hadlin bay dhaheen fakharaja waa baxay anas marka farakiba daabatahu daabadiisiibuu koray faqaala fii masiirihi dalika intuu sii socday buu warkan yidhi markaayb alaysa sanactum maa sanactum fiiha ayuu markaa yidhi ayb wallaahi maa acrifu shayan mima kunna calayhi calaa cahdi nabiyi sal allahu calayh ali wasalam wakhtigii nebiga waxaan garanayna waxba kama hayno ilaa shahaadatan laa ilaha illa allah ma hano faqaala rajulu nin baa wuxuu yidhi fa salaatu ya abaa xamsata salaadana miyaadan aqoonin buu yidhi miyaynan tii ahayn qaala waxa uu yidhi qad jacaltum uduhra cinda almaqrib duhurkii baadba maqhribka agtiisa tukanaysaan maxaa salaada maxay tahay duhurkii ayaad maqhribka agtiisa tukanaysaan afa tilka kaanat salaata rasuuli illahi sal l slam taadaas miyay ahayd buu yidhi marka salaaddii rasuulka wa akhrajahu bnu abi cumar fii musnadihi min dariiqi xamaad can haabitin mukhtasaran meeshaa marka waxaa ka muuqata qoladaas marka amawi reer bani umaya salaada inay wakhtigeediiba ka bixi jireenoo wakhti aan ahayn wakhtigeeda ay tukan jireen maahan keliya inay inta daahiyaan laakiin wakhtigay ku tukanayaan ma aha duhurkiiba waxay tukanayaan casirka markuu tegi rabo maqhribkii agtiisaay duhur tukanayaan meel kalena marka ibnu xajar waa ku baraarujiye wuxuu yidhi faqad saxa ana alxajaaj meeshaa fiiri qaala almuhallab waxa uu yidhi shuraaxda bukhaariguu ka mid yahay waalmuraadu bitadyiicihaa dayicitaankan waxaa loo jeedaa buu yidhi ta'khiiruhaa dibudhigeeda can waqtiha almustaxabbi waqtigeeda la sunneeyo inay dib kaga dhigaan laa annahum akhrajuuha can ilwaqti ma ahayn inay waqtigii ka saareen kadaa qaala sidaas buu yidhi watabicahu jamaacatun baana ku raaceen wa huwa maca cadami mudaabaqatihi litarjamati mukhaalifun lilwaaqici warkaas waqtiga mustaxabka bisay ka tageen warkaas ah isagoo haddana tarjamada khilaafsan waaqicana waa khilaafsan yahay faqad saxa waxaa ansaxday ana alxajaaja xajaaj iyo wa amiirahu amiirkiisa ayb alwaliid wagayrahumaa kaanuu yuakhiruuna asalaata can waqtiha walaahaaru fii dalika mashhuuratun minha maa rawaahu cabdirazaaq can ibni jurayjin can cataa qaala ahara alwaliidu waliid bnu cabdilmalik wuxuu dib dhigay aljumcata jumcadii buu dib u dhigay xataa amsaa intuu galab ka galay jumcadii buu dib u dhigay siduu u qudbaynayo galabuu galay waa galab galay faji'tu waan imid buu yidhi fasallaytu duhra duhurkii baan tukaday qabla an ajlisa marka wuu soo daahay wuu arkay marka wakhtigii inuu sii socdo markuu soo galay duhurkii buu tukadayintaanu fadhiisanin duhurkii baan tukaday buu yidhi uma sallaytu alcasra casrkii baan tukaday wa ana jaalisun anoo fadhiyo iima'an ishaare ayaan ku tukaday wahuwa yakhdubu isoo qubayna duhurkii buu tukaday haddana casrkii baan tukaday casirkii marka fadhi baan ku tukaday buu leey sababta hadduu istaago waa fadhiyaa markan markii hore nin soo galay u ekaan markan dambe laakiin nin fadhiyey oo inta kacay salaad tukanaya waa dhinaayaan marka iyagu niman waxay iska ahaayeen markay iska joor ku jiraan ayb wainamaa facala dalika cataa wuxuu u sameeyey khawfan calaa nafsihi min alqatli dilka ayuu ka cabsanaya nacam in la diluu ka baqo wminha ma rawaahu abu nucaym shaykhu اlbukhaariy fii kitaabi salaati min dariiqi abi bakr bni cutba qaala sallaytu ilaa janbi abi juxayfata saxaabiga agtiisaan ku tukaday famassa alxajaaju bisalaati xajaaj wuxuu la galabaystay salaaddii waa jumcadii sidaa ayagu maxay u yeelaayeen barobagandadooda iyaga dadkaas waxay ku faafi jireen khudabka qudbooyinka raadiyaalkan hadda lagu faafsada ma jiri jirin waagaas marka ninka wuxuu rabaa wax allaale wuxuu barobagando uu haayo inuu meeshaas ku sheego qofka uu caayr rabo wixii uu rabo dadka ka rabo meesha inuu ku sheego marka dadkiina haddii bacda salaada loo sheegaa la yidhahdo iska kala tegaya nin walba hadduu salaaddii tukado si marka ay dadka u fadhiyaan khudbadii baa marka ilaa galabtii la gaarsiina wuxuu yidhi marka faqaama abuu juxayfata waa istaagay fasallaa waa tukaday wmin dariiqi ibni cumar annahu kaana yusallii maca alxajaaj ibni cumar xajaajuu la tukan jiray falamaa ahara salaata salaaddii markuu dib u dhigay taraka an yashhadaha macahu inuu la xaadiraba waa iska dhaafay wamin dariiqi maxamed ibni abi ismaaciil qaala kuntu biminan mina ayaan joogay wa suxufun tuqra'u lilweliid waraaqo ayaa loo akrinaa joornaallo ayaa markaas weliid oo amiirkii abaa loo akrinaa fa aharuu salaata salaaddii bay dib u dhigeen fanadartu ilaa saciid ibni jubayr ayaan fiiriyey iyo wacaqaa yuumi aani iimaanuhumaa qaacidaani iyagoo marka rukuucdii iyo sujuuddii ishaare ay ku samaynayaan iyaguna ay fadhiyaan minaa la joogaa marka warqad baa loo akhrinaa salaaddii iyo wakhtigeedii lagumama jira marka warkaan waanas sheegaya marka tadyiica salaaddii waa iyo aafaartaana iswaafaqayaan reer madiina laakiin markuu yimid anas iyaguna wuxuu ku inkiray safka reer madiina madiina waxaa amiirka ahaa cumar bnu cabdilcasiis cumarna nin sunnada u dhow buu ahaa aad ugu dadaalo ayuu ahaa oo wuxuu ahaa imaam oo calaa ariiqati a'immati huda ayuu ku socday marka wakhtiga waa u saxnaa safkow ayaga marka ku qabsaday anas reer madiina markuu u tegey amaa reer shaam iyagu wakhtiga salaadooda ku qabsaday baabu musalii yunaaji rabbahu baabun almusalii yunaajii rabbahu caza wajalla qofka tukanaya rabbigiis ayuu la faqayaa qaala xadaanaa muslim bnu ibraahim huwa alfaraahidiyu qaala xadaanaa hishaamu can qataadata can anasin qaal qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalama ina axadakum midkiin idaa sallaa haddii uu tukanayo yunaajii rabbahu rabbigii ayuu la faqayaa falaa yadfilanna yaanu u candhuuftufin can yamiinihi midigtiisa walaakin taxta qadamihi lyusraa laakiin gomadiisa bidixda ah hoosteeda ha u candhuuftufo wa qaala saciidun waxau yidhi can qataadata laa yadfilu uma candhuuftufayo qudaamahu hortiisa aw bayna yadayhi ama hortiisa uma candhuuftufaya yacni yownan u candhuuftufaya walaakin can yasaarihi bidixdiisa ha u candhuuftufo aw taxta qadamihi ama gomadiisa hoosteeda waqaala shucbatu shucba waxauu yidhi laa yabsuqu bayna yadayhi hortiisa uma candhuuf tufaayo walaa can yamiinihi midigtiisana u candhuuf tufi maayo walaakin can yasaarihi aw taxta qadamihi wa qaala xumaydun can anasin can اnabiy sal اllahu alayh ali wasalam laa yabsuqu fi اlqiblati laa yabsuqu bayna yadayhi walaa can yamiinihi wlakin can yasaarihi taxta qadamihi waqaala xumaydun can anas can اnabiy sal l salam laa yabsuqu fi lqiblati qiblada uma candhuuf tufaayo walaa can yamiinihina uma candhuuf tufaayo walaakin can yasaarihi bidixdiisa aw taxta qadamihi ama cagtiisa bidixda hoosteeda xadiikii marka tarjamadu waa iswaafaqayaan xadiidkanna waa soo marnay oo abwaabtii markaana soo dhaaftayan kusoo marnay qaala xadaanaa xafsu bnu cumar qaala xadaanaa yaziid bnu ibraahim qaala xadaanaa qataadatu can anas can اnabiyi sal اllahu alayh ali wasalam qaal ictadiluu fi sujuudi sujuudda ku ekaada oo ku xasila walaa yabsud diraacayhi midkiin yownan fidinin dhudhumadiisa kalkalbi eyga oo kale sidau jeeniyaha u fidsada dhulka ugu fidsada waidaa basaqa hadduu canluuf tufayna falaa yabsuqanna yaan u canluuf tufin bayna yadayhi hortiisa walaa can yamiinihi midigtiisana yownan u canluuf tufin fainamaa yunaajii rabbahu rabbigiis ayuu la faqayaa